عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما
الحديث الحديث التاسع وثلاثون روى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إن الله ألا تجاوز وضافي لي لأجلي أنك درتي وضافي عن أمتي أمتي دا حقودا الخطأ قفك والنسيان هلمانك iyo wama stukrihu calayhi wixii lagu dirqiyo lagu qasbay xadiiثun xasanun waa xadiid xasanuu yidhi imaamu nawowi raximahu اllah rawaahu waxaa wariyey ibnu maaja wاlbayhaqiyu wakayruhumaa xadiidkan cabdulaahi bni cabaas ayaa wariyey radia allahu tacaala canhumaa rasuulkeenna suban salى اllahu calayh wasalama inuu yidhi ina allaaha alle tajaawasa waa dhaafay lii liajli aniga darteeyu ugu dhaafay can ummatii ummaddayda alkhada'a gafka wa nisyaana halmaanka iyo wamastukrihu calayhi wixii lagu qasboo lagu dirqiyey can ummatii ummadda laba macno ayay shamlidaa ummatu dacwa wa ummatu lijaaba ummatu dacwa waxaa la yidhaahdaa nabigeenna suban sala allahu calayhi wasalam markii la soo diray laga bilaabo wixii joogay oo min jinnin wa insin oo jinni iyo insiba leh ilaa qiyaamu saaca laga gaaro waxaa laysku yidhaha ummatu dacwa markii nabiga la soo diray sala allahu calayhi wasalam laga bilaabo wixii joogay ee jinni iyo insiba ah ee noolaa waktigaas iyo ilaa qiyaamaha saacadda qiyaamuhu ay dhacdo laga gaaro waxa jinni insi nool intaasoo dhana waxaa laysku yidhaha ummatu dacwa macnaheedana waxa weeyaan waa ummadda ay ku wajahan tahay dacwada nabiga sala allahu calayh wasalam oo waxa weeyaan loo jeedinayo ayagana ay waajibka ku tahay inay rumeeyaan oo raacaan taasna waxaa caddaynaya xadiidka imaamu muslim saxiixiisa uu ku wariyey oo nabigu uu yidhi salى اllahu calayhi wasalam maa min axadin min haadihi اlumma uu yidhi qof ma jiro ummaddan ka mid ah ummadda markaas waxaa loola jeeda ummatu dacwa waxaad ka garanay xadiidka akhirkiisa markaasu maa min axadin min haadihi اlumma yahuudiyin walaa nasraani uu yidhi ama yahuud ha ahaado ama kirishtan ha ahaado yamuutu walam yu'min wuxuu yidhi qof ma jiro oo ummaddan ka mid a maa min axadin min haadihi اlumma yahuudiyin walaa nasraaniyu yasmacu bi oo imaqla ma jiro qof ummaddan ka mid ah ama yahuud ha ahaado ama nasaare ha ahaado qofkaas uu yidhi nabigu salى اllahu calيه wasalam oo imaqla aniga uma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi kadibna dhinta asagoon rumaynin diintii layla soo diray ilaa kaana min ahli الnaar hadday dhacdo oo uu dhinto isagoon aniga i rumayn ahlunaarku ka mid noqona waa yahuud wuxuu hadduu yidhaahdo aniga nabi muuse la ii soo diray diintii towraadaan haystaa sidaasaan ku sugnaana hadduu sidaas ku dhinto nabiga diido salى الlahu alيه wasalam kaana min ahli الnaar kan kirishtanka hadduu yidhaha aniga nabi ciisa la ii soo diray injiilaan haystaa saasaana ku sugnaana maxamed rumayn maa ee uu saas ku dhinto gaal weeye naartuuna gelaya xadiidkaas nabigu min haadihi اlumma uu yidhi ummadda uu sheegaya waa ummatu dacwa marka marka ama yahuud ha ahaado ama nasaare ha ahaado ama majuuso ha ahaado ee wixii jinni iyo insiya oo nabiga markii lasoo diray kadib baaqi ahaa dhammaan waxaa ku wajahan dacwada nabi moxamed salى اlahu alيه wasalam nabigaana loo soo diray waxaana uu ku waajiba inay nabiga raacaan oo rumeeyaan ummatulijaabana waxaa la ihahdaa waa ummaddii aqbashay dacwada nabiga sala allahu calay wasalam ummadda aqbashay oo mu'miniintaa wey ummatulijaaba waa intii ajiibtay ina allaaha alle tajaawasa waa dhaafay lii aniga dartay igu dhaafay taasuna fadliga nabigay tusaydaa nabigeenna sala allahu calay waslam fadligiisa ilaahay nabiga fadligiisa wuxuu tusayaa inuu yidhi lii aniga dartay nabiga dartiisa ummaddan loogu dhaafay saddexdaa shay nebi moxamed dartiis sala allahu calayh wasalam ah ummaddan loogu dhaafay saddexdan shay oo waa maxay waxa weeyaan alkhada'a wanisyaana wamastukrihu calayh lii aniga dartaya loogu dhaafi haddaba xadiidka macnihiisa saddexdaas shay oo kale ah alkhada khada waxaa la idhahdaa qofku ficil uu rabay inuu sameeyo si ula qastay oo si kale uga dhacay khada sidaasaa la idhahdaa ficil uu rabay qofku inuu sameeyo oo asagoo si la raba uu si kale ka noqday uu si kale ka noqday miaal waxa weeye wuxuu rabay qofkaanu inuu gaal dilo ama wuxuu rabay ugaar ugaar inuu disho markaasuu hub ku riday hubkii ama ka gudbay ama garab maraye qof muslima ku dhacay wax dembiya looga qori maayo waa kaasaa khada khada aa la idhahdaa ficilkan sii ula qastay si kaluu ka noqday khada aa la yidhaahdaa marka qofkaas waxba dembiye ma leh laakiin dembi ma leh marka lagu yidhi macnaheeda ma ahan dammaan lagama rabo oo farqiyaa u dhaxeeya damaanka iyo dembiga oo marka lagu leeyahay waxaa loo dhaafay alkhada'a wanisyaana wamastukrihu calayhi macnaheeda waxa weeye tajaawasa lii can ummati alkhada'a ima alkhada'i gefka dembigiisa loo dhaafay wanisyaana wa ima nisyaani halmaanka dembigiisa loo dhaafay wamastukrihu wa ima mastukrihu calayhi wixii lagu dirqiyey dembigoodiina waa loo dhaafay waxaa la dhaafay waa dembigii amaa damaankii waa laga rabaa oo qur-aanku waaba nasgeliyey in laga rabo wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khada'an waman qatala mu'minan khada'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatu musallamatun ilaa ahlihi soo ma waaba tandiyadii in laga raba soo ma jeedin kafaara waajibku ayadiyo marka waxa loo dhaafay waa dembigii waa dembigii dhagaxaa qofkii tuuray meeshaan godka iskaga ridu laha markaasu alaab islaamiyada beeltii lou ku dhufto burbursha wax dembiya kuma le lakiin alaabtii waa laga rabaa magteeda waxa lagu dhaafay marka waa ismigiiya lagu dhaafay amaa xaqii banu aadam waa lagaa rabaa waa lagaa rabaa taasna waa muhiim in la ogaado waxa la yska rabaa saddexdan qur-aankuna sidaas u sheegay saddexdan xadiidku sheegay oo dadka loo dhaafay qur-aankuna saddexdaba siduu u sheegay in loo dhaafay rabbulcaalamiin wuxuu yidhi rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'naa rabbiyow haddaan halmaanno ama aan gafno ha noo qaban saxiixulmuslimkay ku taallaa nabigu inuu yidhi rabbi wuxuu yidhi qad facaltu waa idinka yeelay waa idinka yeelay walaa junaaxa calaykum fii maa akhda'tum ilaa wuxuu leeya wax dembiya korkiinna ma aha waxaad ku gefteen walaakin maa tacamadat quluubukum laakiin waxaad layniin haysta ood ku dembaabaydaan wixii qalbigiin u qastay waxaa soo haray ikraaha kadaalika sidaasoo kalea qur-aanka loogu sheegay ikraaha in waxa weeyaan ayadana aan loo haysan qofka sida rabbulcaalamiin uu yidhi subxaana man kafara billaahi min bacdi iimaanihi إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر سطرا فعليهم غضب من الله qofkii kufriya iimaankii ka gadaal markaasuu yidhi alle kuma jiro kii la dirqiyey oo kufriga lagu qasbay asagoo qalbigiisu iimaanka ku xasilooya laakiin midka kale cali alla dushiisa ahaatay marka qur-aanku saddexdaba sidaas u caddeeyey saddexdaba sidaas u caddeeyey in allaaha alle tajaawasa waa dhaafay lii aniga dartay can ummati ummadayda alkhadaa gefkuu dhaafay gefka marka waa wax qofkaanu ficilkiisa siyuu ula qastay laakiin si kale u dhacaysaan miaalinay halmaankana waa qofka maskaxdiisuu shaygaanu ka baxay markii hore wuu ogaa laakiin maskaxdiisuu ka baxay dembi ahaan looma haysto miaal qofka hadduu yidhaha waa tukanaa waa tukanaa anoon weyse qabin waa dembaaba waa caasi qofkaas laakiin fiiri qofkii waa ishalmaamay isagoon weyse qabin waa tukaday waa tukaday wax ismiga dembigiisa maaha laakiin markay u caddaato waa waajib inuu soo qalleeyo salaadda fiiri waa laga rabaa salaadda markuu ogaado inuusan weyse qabin salaaddii shardigeediiya maqan ma ansixin laakiin dembi kuma leh xataa waktigay waa tegey dembi kuma leh dembi kuma laha najaasaa korkiisa ku taal asagu ma oga waa tukade ma laga rabaa taas waa masale khilaafiya sida sawaabka lagama rabo ma laga rabo masalaa korkiisa ku taallay ma ogayn waa tukaday hadhow bacda salaadu ogaaday ama salaada dhexdeedu ogaaday labadaas waa la kala qaadaa hadduu salaada dhexdeeda ogaado waajib waxaa ku ah najaasada hadday tahay wax la suuli karo inuu suuliyo oo maalan waa imaamadii amase waa maro yar oo aan cawradiisa wax asuraya ka mid ahayn waa inuu iska tuuro waxaa u daliila inay saas tahay ee waxaa u daliila nabiga sala allahu calay waslm xadiiska abu daawud wariyey saxiixa nabigoo tukanaya oo kabaha ku tukanaya aa malakuljibriil yiri uu nabigu siibay horta waa siibey saxaabadana kabahay ku tukanayen kulli waa siibeen nabiga sala allahu calayh wasalam salaaddii markuu ka baxay wuu qabsaday saxaabadii xor maxaa u siibteen kabaha waxay dhahdeen adoo siibaan ku aragna nabiga wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam ina jibriila akhbaranii ana fiihima adan aniga waxaan u siibay malkuljibriila ii sheegay nijaasa ku taalo saasaan u siibay ee idinka xaa u siibteen kalaas nabiga salaadii qaybuu tukaday soo mana celin marka qofku hadduusan awal ogayn ee salaada uu sidaas ku galay ee salaada dhexdeeda uu ogaado hadduu arko waa iska tuura wax la tuuri karo hadday tahay laakiin maradii cawrada astureeda hadday tahay salaadda waa inu ka baxa khalaas ilaa nijaas uguma sii wadi kara salaada waa inuu salaada ka baxo dhar soo xirtaa kale haddii laakiin mara cawrada aan asturayne ka dheeraada ay tahay waa inuu iska tuura laakiin salaada markuu ka baxa kadib hadduu ogaaday khalaas salaaddiisa u saxiix hadduu dhexdeeda ku ogaado tuurayna ee inta kalena ay cawrada u asturi kartana salaadda intii hore waa u saxiix sidiis usii wadana laakiin taas midaa ka duwan najaasta marada waad ku aragtay waad ku aragtay markaad ku aragtay waad halmaantay aad mayrtidaas lahayd waad halmaantay salaadaad ku tukatay kadib aad ogaatay salaaddii waad soo celina maxaa yaele adaa qaladka sameeyey waad ogeed najaastan waad halmaantay taas laakiin kuma dembaabayda waxaa la mid ah qofkii waxa weeyaan wa isku januubay ma ogaanin salaaddii subaxuu tukaday barqadiiu arkay biyihii oo dharkiisa ku yaalla wax dembiya male inta iska dharkaan iska dhigo oo qubaysto dharka maxar cafwan dharka dhigi maayo dharku nijaas ma ahane ee inta qubaysto manidu nijaas maahan ayadu ee inta qubaysto uu caas salaaddii soo celina laakiin ma dembaabin lama tiri karo masaa'ilka xadiiska ku dhismaya aad ayay u badan yihiin nisyaanka waa sidaasoo kale isagoo soomanu iska cuna cuntuu cabay khalaas markuu ogaado iska joojina xataa afka inta ku jirta waa inuu tufo soonkiisina waa usii soconaa nabigeenna subanaa yidhi sala allahu calayh wasalam man akala aw shariba naasiyan falyutima sawmahu fa inamaa adcamahu allahu wasaqaa qofkii asagoo sooman wax cuna ama wax cabaa soonkiisa ha dhammaystirto allah quudiyey oo cabitaanka siiyey laakiin qofkii arka asagoo cabaaya waxa weeye man ra'aa minkum munkaran aan ku soo ogaan man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi salaadiiu ka hurdi salaadii uuba ka hurdi waktigeediu tegayuu kacay wax dembiya kuma leh maxaa le waa hurdi isaga ma ogeyn ama waa halmaamay si u shaqaynaayo wuxuu arkay salaaddii waktigeediuu tegey oo galabta maana tukan casire khalaas markaas dib yuusan u dhigin soomaalida gabola waxay ku fidnaysan yihiin subaxdiiu hurda markuu hurdo qoraxdii soo jeedu kacaa saaka salaadii waa iga tagto xule bal duurkaan isku daran khalaas dembi markaasu kuu bilowday dembi markaasu kuu bilowday adaa isqasaariyey maxaa la rabaa nabiga sala allahu calayhi wasalam siduu yidhi waxa weeyaan manaama canhaa manaama can salaatin ow nasiyahaa manaama can salaatin ow nasiyahaa falyusallihaa idaa dakaraha qofkii salaad ka hurda ama halmaama marka uu xasuusto ha tukado dib haw dhigi laa kafaarata laha ilaa daalika kafaaro kale male wax kaloo lagaa rabo male intaasay leedahay laakiin markaad xasuusato tuko markaad xasuusato tuko maxaa yeele nisyaan layskuma haysto waa noocaas weeye marka aaday u badan tahay qofkii waxa weeyaan waa dhaartay waxbuu ka dhaartay asagoo halmaansanuu sameeyey looma haysto maxaa yeele ma xasuusan marka way badanta ikraahana waa sidaasoo kale ikraaha waa laba marka qofka in inta asaga dhanba la qabto arrin qas arrintii la marsiyo xaaraanta aheed maalan shay guriyu ka dhaartay u yidhi dhaaranku mara inaanan gurigaas gelayn ta la qabto iyadoo la sidaa la geliy de khiyaarba ma leh soo uma jeedin isaga awoodba ma leh wax dembiya ma leh wakadaalika qofkii waa la qabtay isagoo sida dhagxii waxa weyn loo hayaa la kufsado ama gabadhii mooryaanu kufsatay ama waxa weyn sidaasoo kale wax dembiya kuma leh de wax awoodaba ma lehe mogta qofkii markaas ikraaha la yidhaha taas waxa weeyaan waa qofkii looma dhaarane waxa weeyaan sida aaladii oo kalea laga dhig ushanada bisalan qofkii waa la qabtay kaasaa qof lala dhacay kaasaa qofkii dhinta wax dembiya kuma leh isaga ulu ahaay mogta sida ushii oo kale laga dhig marka taasoo kale waa nuuc marna taasoo kale maahane waa loo dhaartay waxaa la yidhi waa lagu garaaca haddaadan samayn samee markaasu asagii samayna ficilkii asagaa samayna taas hal shay waa xaaraan waana itifaaqa waa ijmaac sida alxaafid ibnu rajab alxambali uu soo naqliyey jaamic culum alxikamka haddii lagu yidhaha qofkaan dil haddaadan dilin adaa lagu dila ijmaac weeye inay xaaraan tahay oysan kuu bannaanayn markaas aad dishana waa bannaanta adigana in lagu dilo oo lagu qisaaso xaq wey sababtoo ah qofkan haddaadan dilin maxaa lagu yidhi waa lagu dilaa soo maaha marka adaad dilay adoo naftaada ku badbaadinaya ma naftaada naftiisa ka fiican haayada waxa lagugu samay la waa in adiga lagu dilo soo maahan xaq uma lihid naftaada inaad baaqi yeesho ood asaga tiisa disho aq uma lihid maaa naftaada yaa naftiisa ka fiican seed ugu bedeli ma bannaana waa xaaraantaas itifaaqna wey masaladaasoo kaleeto waxay ku timaadaa dadka ciidamada noqda oo kaleeto amara la siiya askari qofkaan dil aa la leeyahy nimankii koofiya koofiye gaduuddaahay oo kaleeto dadka tooga jiray qof aan ilaahay ogolaan in la dilo oo dhiiggiisu beri yahay qofka askarigaa aa la leeyahay dil bash waa u dila dhafoorkuu dhifana soo dili hebel aa la leeyahay ama ikhtiyaal ha ku dilo iyo gaadmo ama si toosa ha u dilo maalinka ilahay la hortago asagoo dhiig muumin qaba la soo tagaa maxkamadda baan xataa adduunka laga qisaasin dhammaan amara laysiiyey iyo amiira i amray ilaahay maalinka la hortago uga badbaadilay uga badbaadinay ee maxkamadda ilahay waxaa lagu soo taagayaa adoo ku eedaysan muumin inaad dishay waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaahu jahannama fajazaahu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiiman shantaasaa kuu diyaara yaa amiiraa idiray iyo soo dilaa la yidhi iyo amara la isiiyey waxa weya ilahay agtiisa uga badbaadi mayda shantaasaa kuu diyaara waman yaqtul mu'minan mutacamidan jazaahu jahanam horta jahannamaad abaal u leedahay khaalidan fiiha waad ku waari doontaa waqadiba allaahu calayhi care allaad leedahay walacanahu nacladaa kugu dhacday naxariis alle waa kaa fogtay cadaab weynna allah kuu diyaarsaday intaasaad leedahay so uma jeedin waxay kaleeto oo ahlucilmigu sheegeen inay iyadana aan la ogolayn in laysku dirqiyo weliba raggana aan loo ogolayn zinada zinayso imaam nawowina shar halkaan ku keenay xaafid ibnu rajab waa baraarujiyey waxa weeyaan ahlucilmi badanaa sheegay laakiin taas waa khilaafi waa masala khilaafiya oo waxay leeyihiin ragga weliba laguma dirqi karo zinada maba lagu dirqi karo laakiin dumarkii waa dhici karta oo say ku dhici weyday ninka waxa weye ninkii dareenkiisa hadduusan jirin zina maba dhici kartaba saasay leeyihin waa in dareenkiisa la helaa haddii dareenkiisa la helayna waxay tusa ikhtiyaar inuu yimi inuu asagu doorasho nuucaha jirtaa ku tusay iyo raqbo qalbi marka taasna ayadana khilaafa ku jira waxyaalahaa markaa aan lagu dirqi karin oo haddii lagu dirqiyo macnaha aan wax dembiya uusan ku lahayn lama tiri karo waxaa ka mid a kufriga waaba aayad qur-aanaba kusoo degtay ya aayaddan hadda akrinaynay waxa weeyaan man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukrihaba waxay kusoo degtay nin saxaabi oo gaala cadaabeen gaalaa cadaabtay ilaa uu nabiga wax ka sheegay gaalaa cadaabtay waa camaar ibnu yaasir ilaa uu nabiga wax ka sheegay markii dambe nabiga wax laga sheegana waa kufri nabiga markuu u yimid oo u sheegay wuxuu yidhi kayfa tajidu qalbaka maxaad ka dareemaysay qalbigaaga markay aad ku dhawaaqayda kelmadda markaasuu yidhi muطma'inun biliimaan iimaanu ku dheganaa markaasuu wuxuu yidhi wain caaduu facud hadday mar kale ku laabtaan cadaabkii kuu celiyaan u laabadna kelmaddii ku hadal waa kelmadii kufriga ahayd marka qalbiga waa inaad ku haysataa iimaanka ficilkana waa inaadan u samayn rabitaan aad u samaydo cadaabkan inaad iskaga dafcido lama tiri karo aqwaasha haddii lagu dir aan waxba ka jirin qofka haddii lagu dirqiyo la yidhaha maalan fur islaamtaada dirqiska hadduu qasabku qasab sharciga yahay kama hadlayna gabadhiyaa qoorta ay ku dhegto kulleetiga ay furi tiriya waxaas dirqin lama yidhahdo waxaas waxba waqti iskaga bixin dirqin lama yidhahdo dirqintaba sheegi doonaa shuruuday leedahay shuruuddeeda markaan sheegnayn caddaanayda marka qasbidii sharcigahayd hadday too ninka la qasboo la yidhahdo inta maalan waxa weeyaan hub laga saaro dhafoorka la yidhahdo fur oo wixii la yidhi oo loo meeriyey uu ku dhawaaqo waxba kama furno waxba kama furno addoonkaaga xore hadii la dhaho waxba kama xoraysno wax alla wuxuu ku hadla xugun male xugun male haddii la yidhahdo badeeca uu iska leeyahay gad oo lagu qasbo ma gadma ilaa hal mara maahane xaq haddii lagu qasbayo daynoo lagu leeyahay waa bixi diiday qaadigiya inta u yeeray yuu yidhi qasab weeye waa la gadaahe yaa gadana midaa soo istaagay war beec iima ah markaasuu leeyahay iska daa waxaasa ka dhegaysane imsaad naga siinay waa qasaba lagu gado waa gadma hayl xaq wey waxa lagu qasba xaqaa lagu leeyahay daynkii u bixiddii laakiin haddaan xaq lagu qasbayn beeci dhici ma nikaaxi dhici ma waa lagugu nikaaxi waa qasbad ma diidid waxba ku nikaaxsan maayaan waxba kama furmaan laakiin shuruudda ikraaha ayaa muhiima sida xaafid ibnu xajar fatxulbaari ku sheegay dhammaanna fuqahada ay ku sheegaan kutubtooda badanaaba afar shardi ayuu xaafid ku sheegay afartaa shardi waa in la helaa haddaan afartaa shardi la helin lama yidhaahdo ikraah ee adaa same ikhtiyaarkaaga ku sameeyey kow shardiga ugu horeeya an yakuuna faaciluhu qaadiran calaa iiqaaci maa yuhadidu bih waalma'muuru caajisan can idafci walow bilfiraari shardiga ugu horeeya waxay tahay qofka kuu dhaaraayee kole waxaan samee haddaadan samaynna waa ku ciqaabaa waa inuu yahay qof awooda waxa uu kuugu dhaaranaya inuu kugu sameeyo waa ku dilaa gacanan kow kaa siinaa lugan jarana uu leeyahy kan loo dhaaranana waa inuusan iska difaaci karin xataa kama carabi karo midka kuu dhaaranaaba hadduusan awoodin cunug yaraa wuxuu ku leeyahay haddaadan furin gabadha kow aan kaaga siina hal gacananta ku qabataad tuuri kartaa markaasaa leeda waaya waa fura wax qasab lama yidhaha waxaas waxba kama jiraana lagu leey waa ka carari kartaaba kuma qaban karo qofku xoog waa leeyahay laakiin waa ka faka kartaa haddaad cararto waxba kama jiraan waa qayla dhaami kartaa waa lagaa soo gaaraa waxba kama jiraan markaas qasab lama yidhaha had waxaa shardiya asna waxa uu kuugu dhaarana inuu fuli karo adiguna aadan sida iskaga difaaci karin waa shardiga koobaad an yakuuna faaciluhu qaadiran calىa iiqaaci maa yuhadidu bihi wاlma'muuru caajisan can اdafci walow bilfiraari aلثaani ka labaad an yaqliba calىa dannihi annahu idamtanaca awqaca bihi daalika shardiga labaad waxay tahay inay malihiisa haalib ka tahay waxaan uu kuugu dhaaranaa malahaaga waa inay haalib ka noqoto inuu kugu samaynaa haddaadan yeelin ee haddii aad isleedahay waxaan waxa wey waa ku booloxofto weeye haddii aad ku adkaysato ciqaabta kugu fulinma xaaraan wey inaad yeesho kuma banaano waxaad baranta waa uu kuu dhadhaarana maahan waxaad isleedahay kugu fulin maayo waxaan kugu samayn ma uu kuugu dhaarana qasab lama yidhaha markaas waa inaad isleedaha adugu qaybka ma og laakiin waa inaad ku qanacday oo isleedahay haddaadan yeelin waa kugu fulina wuxuu kuugu dhaarana waa inaad saas ku qanacsanta shardiga labaad an yaqliba calaa dannihi annahu idamtanaca awqaca bihi daalika ha hadduusan ka joogo diido inuu ku dhibaatadan ku samaynayo ahaali shardiga saddexeeya an yakuuna maa hadadahu bihi fawriyan waxa uu ugu dhaarana waa inay haddata haddaan ku yeela waa inuu leey haddaan ku dila haddaan gacan kaa jara haddaan dheg kaa goyna waa inuu hadda u dhaaranayo laakiin hadduu yidhaahdo haddaadan yeelin waa soo laabaa berriye berriyey noota waxba qasab lama yidhaha berri faraj kale imaaka tan iyo caawo ma iska fakati tan iyo caawo waxeeladayso marba hadday berri noqotay qasab lama yidhaho haddaadan yeelin markaan soo laabtay noota ebe kaasna waa midka shardiga saddexaad weeye an yakuuna maa hadadahu fawriyan waa inuu deg deg yahy deg deg waa inuu yahy afar allaa yadhara kanaana muhiim kale isna ah allaa yadhara min alma'muuri maa yadullu calaa ikhtiyaarih qofkan amarka la siinayo la qasbayo waa inaysan ka muuqan wax tusayo asagu inuu ikhtiyaarkiisa wax ku sameeyey waa inaysan ka muuqan waa shard allaa yadhara min alma'muuri maa yadullu calaa ikhtiyaarih qofkan la amraa waa inaysan ka muuqan wax tusaya inuu wax doortay isaga oo khiyaar ku sameeyey oo maxaa ka mid a wuxuu yidhi saddex ku fur wariya wallaahana ka ka yar kaa yeelina markaasuu yidhi hal dalqaan ku furo waa ka furanta gabadha maxaa yeelay yaa u sheegay halka halka isagaa doortay soo ma khalaas laakiin hadduu yidhaha saddex ku fur saddexaan ku furo waxba kama furo waxaa la rabaa waxa la leeyahay inuusan ka leexleexan duunta ka leexba wax kale sameeyo khalaas waxaas waa ka fule waa ku fush gurigaagaan gad aa la yidhi waxaadna ku gadaa toban kun markaasuu yidhi maya shan iyo tobanaan ku gada waa gadayn guriga khalaas waxaa la rabaa waxa lagugu qasbay inaadan xaggii xagga uga leex marka afartaas shardi haddii la helo khalaas weeye afar shaata shardi haddii la helo waxa weeyaan ikraaha wax ka imaanaya male ilaa tii sharcigu diiday in la isku ikraahay maahan